galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha oktoobar waa sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a dalka sacuudiga oo ku eedeeyey maleeshiyada shiicada ee xuutiyiinta yemen inay gantaal kuwa ridada foga ku tuureen dhinaca magaalada barakaysan ee maka bayaan ay soo saareen xulufadaasi waxa ay ku sheegeen in laga soo ganay dhinaca yeman waxaanu intaasi bayaanku uu ku daray in gantaalkii lasoo tuuray la burburiyey oo ay difaaca cirka ee xulufadu ay ku burburiyeen halkaasi oo aanu wax dhibaataa geysanin dad lagu qiyaasay dhowr boqol oo qoys oo ka soo barakacay degmada qandala ee gobolka bari oo soo gaadhay tuulooyin u dhexeeya qandala iyo boosaaso kadib markii degmadaasi ay qabsadeen arbacadii lasoo dhaafay maleeshiya xidhiir la leh ururka daacish dadku waxay u badan yihiin haddeer xeebta u dhaxaysa qandala ilaa boosaaso sida buruuc oo kaleeto yoos taala annugu hadda buruuc baan tagnay markii ugu horraysay buruucna waxaanu geenay raashin wasaaradda maaliyaddu bixisay lix boqoloo qoysus carruur iyo waayeel iyo wax walbaleba dadkii dad maata ah iyo dadkii shaqaysanayana waa soo raaceen oo kulli dhammaan dadku buruuc bay yimaadeen
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha kenya oo xalay la kulmay waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda dhahdee ka tirsan soomaalida dalka kenya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horeyse ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
khadkii telefoonka ayaa maanta ka go'an deegaanada jubbooyinka oo ay ku jirto magaalada kismaayo waxaa hawada ka baxay adeegyadii telefoonada ee labada shirkadood ee hormood iyo nation link oo deegaankaasi ka howlgala madaxtooyada jubbaland ayaa v o a u xaqiijisay in adeegyadani ay go'an yihiin madaxtooyada ayaa tallaabadan ku eedaysay ururka al-shabaab toddobaadyadii u dambeeyey waxaa magaalada kismaayo ka socday dhaqdhaqaaqyo milatari oo wadajir oo si wadajir ay u wadeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom kuwaas oo doonaya inay la wareegaan degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe oo ah magaalo ay ku xoog badan yihiin maleeshiyada ururka al-shabaab toddobaadkii hore ayay ahayd markii kooxdu ay jartay isgaarsiinta degmada afmadow in yar ka hor weerar ay kooxdu magaaladaasi ku qaaday warar aan la xaqiijin ayaa sheegayaa in ka hor inta khadka telefoonada maanta una go'in ay duqeymo ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe hay-ad maraykan ah oo qaabilsan duljoogtaynta ayaa sheegtay in in ka badan labaatan mashruuc oo ku kacayay ilaa laba dhibic saddex bilyan oo dollar oo lacagta maraykanka ah in ay guuldarro ku dhammaadeen kuwaas oo laga fulinayay dalka afghanistan xogtan waxaa maanta oo sabti ah sii daayey kormeeraha gaarka ah ee qaabilsan mashruuca dibudhiska dalka afghanistan kaas oo ka mas-uula inuu korjoogteeyo lacagta balaayiinta dollar ah ee maraykanku uu ku bixinayo dibudhiska dalkaasi lacagtaasi oo laga qaaday cashuurbixiyaasha maraykanka hay-addan ayaa diiradda saartay xafiiska kaalmada dibadda u qaabilsan maraykanka ee u s aid gaar ahaan mashruuca hay-addaas ee loo soo gaabiyo m i s t i oo la daah furay sannadkii labada kun iyo labayo tobanka kaas oo dusha kala socday islamarkaana qiimeynayay mashaariicda xasilinta ee dalkaasi
murashaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa ka hadashay hadalka cusub ee ka soo yeedhay hay-adda dambi baadhista gudaha maraykanka ee f b i kaasoo ku aadanaa inay baadhayaan iimeilo cusub oo si gaar ahaaneed u ah iimeilada hillary clinton xilligii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka iyadoo jimcihii shalay warbaahinta la hadlaysay ayay clinton sheegtay in f b i looga baahan yahay inay soo bandhig soo bandhigto warbixinta ay hayaan agaasimaha f b i da james comey ayaa sheegay inay soo baxeen iimeilo kale oo ay tahay in baadhitaan lagu sameeyo kuwaasoo dadka qaarkood ay u arkayaan inay dhaawici karaan ololaha mrs clinton mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa la kulmay dhaleecayn xoogan kadib markii ay is-hortaageen kooxo u dhaqdhaqaaqa dhinaca siyaasadda oo doonayay inay qabtaan isu soo bax ay kaga soo horjeedaan xukuumadda dalkaasi taas beddelkeedana waxay mas-uuliyiinta bakistan oggolaadeen in ay bartamaha caasimadda dalkaas ka dhacaan isu soo bax ay dhigayeen kooxo islaamiyiin ah xisbiga mucaaradka ee dalkaas ee loo yaqaano b t i ayaa qorsheeyey inuu maalintii arbacada ka dhigo dalkaas isu soo bax lagaga dalbanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi inuu isxasilo iyagoo ku eedeynaya musuq maasuq hase ahaatee xukuumadda ayaa sheegtay inay mamnuucday issoobaxyada siyaasadeed iyo kuwa diimeed in ay ka dhacaan caasimadda dalka bakistan ee islaamabad
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaelkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa u xaqiijiyey bulshada soomaalida ee dalka kenya in dowladiisu in dowladdiisa ay ka go'an tahay midaynta iyo adeegista shacabka kenya iyadoon la kala faquuqaynin kulanku madaxweynaha kenya xalay uu kula yeeshay aqalka madaxtooyada xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaalida kenya ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo muddo dheer shacabka ku nool gobolka waqooyi bari kenya ay tirsanayeen gacanbidixayn ay dowladdu ku haysay oo ka reebay horumarka ay sameeyeen bulshooyinka kale kenya iyadoo maleeshiyada ururka al-shabaabna ay weerare isxiiga deegaanadaasi ku hayaan waryaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa kulanka madaxweynaha kenya iyo soomaalida dalkaasi warbixinta nooga soo diray madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo kulan gaara la yeeshay jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya ayaa waxa uu tilmaamay in xukuumadda jubilee isagu uu hogaamiye ay tahay mid midaynaysa waddanka islamarkaana aan cidna fuquuqaynin madaxweynuhu waxaa kaloo uu tilmaamay in guulaha waaweyn ee waddanku ku tallaabsaday ay dadka soomaalidu qayb weyn ka yihiin iyagoo ka qayb qaata dhinaca baayac mushtarka horumarinta waddanka iyo wax kasta oo waddanku uu u baahan yahay gudoomiyaha golaha guud ee baarlamaanka aqlibiyadda dalka kenya mudane aadan barre ducaale oo soo dhoweynta dayaafadaasi si weyn ugu ammaanay madaxweyne uhuru kenyatta iyo dowladda uu hogaamiyey ee jubilee ayaa waxa uu sheegay inay dadka soomaalidu kaalin muhiima kaga jiraan dowladda gaaraan xukuumadda jubilee islamarkaana xilal kala duwan oo ay qabteenna ay si weyn uga soo dhalaaleen mwaka hii tumesema sisi wa somali mahali tuko sisi tutasimama na serikali na mheshimiwa Uhuru Kenyatta.
Baale waxa uu tilmaamay inuu aad ugu kalsoon yahay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Jubilee iyo sida gaarka ah ee ay u caawisay xilal kale ugu dhiibtay mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin Aamina Maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya iyo Aadan Maxamed wasiirka xagga warshadaha ee dalka Kenya oo uu sheegay labaduba inay xilkooda si weyn uga soo dhalaaleen islamarkaana dadka Soomaalida ay si weyn uga shaqeeyaan mas-uuliyadda loo dhiibo.
Kenya can actually be an integrated society because you yourselves have integrated family and deeply na societies zote pahali popote.
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa isaguna si weyn uga hadlay kaalinta dadka soomaalidu ay ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee waddanka waxaanu sheegay inay yihiin dad ka qayb qaata meel kasta oo dadka reer kenya ay ku nool yihiin kuna nool magaalooyinka kala duwan sida diika mombasa kisumu eldoret kakamega iyo meel kasta kuwaasi oo aan qabyaalad iyo kala qaybin bulshada kula dhex jirin ee ka shaqeeya mar walba sidii ay gacan weyn uga geysan lahaayeen midnimada iyo horumarka waddanka kenya uu ku tallaabsanayo waxaanu sheegay haddii wadda la dhisayo inaan qabiil loo dhisayn inay tahay wax dalka waddanka kenyana ka wada faa'iidaysanayaan isagoo ku ammaanay bulshada soomaalidu inay ku dadaalaan horumarka iyo taageerada ay u hayaan dowladda iyagoo xubno ka mid ah jaaliyadduna ay tilmaameen inay aad u taageersan yihiin madaxweyne uhuru kenyatta inuu mar kale noqdo madaxweynaha waddanka islamarkaana gacan weyn ay dadka soomaalidu siinayaan tartanka labada kun iyo toddobiyo tobanka ee uu hogaaminayo xisbiga jubilee isbahaysigiisa madaxweyne uhuru kenyatta yaasiin ciise wareere v o e nairobi
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan maleeshiyada shiicada ee xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa lagu soo ayaa lagu eedeeyey aan idhaahdee inay gantaal nooca riddada fog ah la beegsadeen magaalada barakaysan ee maka al mukarama ee dalka sacuudiga kaasoo ay ka soo tuureen meel shan boqol oo kilomitir u jirta xadka labada dal isbahaysiga militari ee sacuudiga horkacayo ee taageera ciidamada dowladda yeman ee dagaalka kula jira shiicada ayaa sheegay in gantaalkaas ay hawada ku burburiyeen ka hor intii uusan waxyeello geysan qiyaastii meel shan iyo lixdan kilomitir u jirta magaalada maka xuutiyiinta iyo dowladda iiraan ee ay xulufada yihiin ayaa labaduba beeniyey eedeynta kasoo yeedhay sacuudiga haddaba waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere ayaa arintan ka waraystay maxamed cali biixi oo arrimaha carabta ka faallooda oo ku sugan magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi arabiya
sida war ka soo baxay ama laga soo xigtay hogaanka xulufada carab carabta ee la dagaalama kooxahan iyagu kasoo jeeda waddanka yeman ee xuutiyiinta waxaa maalintii khamiistii ay gantaal kusoo tuureen ama gantaal ay kasoo ganeen ba dhinaca yamanta ay lasoo beegsadeen sida ay xulufadu sheegtay magaalada barakaysan ee maka marka bayaan ay soo saareen xulufadaasi waxa ay ku sheegeen in laga soo ganay dhinaca yeman waxaanu intaasi bayaanku uu ku daray in gantaalkii lasoo tuuray la burburiyey oo ay difaaca cirka ee xulufadu ay ku burburiyeen halkaasi oo aanu wax dhibaato a geysanin marka gantaalkaasi waa gantaal sida la sheegay jira waana gantaal lala soo eegtay dhinaca maka inkasta oo aanu gaadhin maxamedo waan gartay marka bal waxaad noo noo noo sheegtaa maka waa gobol ka mid ah gobollada sacuudiga mise waa magaalo ka tirsan gobol kale meesha la sheegay in lala beegsaday se intey u jirtay xaramka
maka horta waa magaalada barakaysan ee maka waxayna gobol u tahay gobol la yidhaahdo gobolka galbeedka oo ay ka kooban yihiin magaalada jiddo iyo daa'if meesha la sheegay inay gantaalka kusoo ganeen maxamedow sida ay xulfadu sheegtay maka waxaabay u jirtaa shan iyo lixdan kilomitir waa marka la eego waa dee masaafo aada u yar oo maka u dhow marka la eego barta uu gantaalku kusoo dhacee lagu burburiyey marka juqraafi ahaan waa sidaa halka laga soo ganayna waxa weeyaan meel iyagu ay ku xoog badan yihiin xuufiyiinta oo dhinaca sacuudiga aan ku dhoweyn laakiin xoogaa u jirta oo la yidhaahdo sacda ayay gantaalka ka soo ganeen gantaalku markaa kumaanu dhicin maka nasiib wanaag maanu gaadhin laakiin gantaalka dhexda ayaa lagu burburiyey waan gartay markaa bal waxaad ii sheegtaa meesha xuutiyiintu ka dagaalamaan ee yeman iyo magaalada maka amaba gobolkaas galbeed aad ii sheegtay ay ka tirsan tahay ma meelaha isugu xigaa waxaan ka wadaa ma jireen meelo kaloo xuutiyiintu ay ku tuuri karayeen gantaalkan oo uga dhow dhulka barakaysan ee maka sida xulufadu ay sheegeen ha maxamedow dhul dhul isu dhow ma aha marka la eego de maka iyo halka ay xuutiyiintu ay ay ka dagaalamayaan ama laga eegaba dhinaca xuduuda laleh waddanka wax isu dhow ma aha marka waxaa la yaab leh in gantaal ay soo ganeen uu maka heerkaa dee soo gaadho waayo waxaa jira dhul badan oo masaaxadiisu ay aada u ballaaran tahay oo ka sokeeya oo xagga maka ka oga shisheeya oo xuduudda sacuudiga u dhow baa jira waxaa kaloo jira maxamedow gobolle xadla leh oo hadda ka horba ay xuufiyiintu ay kusoo tuuri jireen gantaalada waxaa ka mid a dhulka xadka ku teedsan sida gobolka najraan la yidhaahdo oo kale oo xuutiyiintu ay kulaalayaan marka xuduud ahaan la eego waxaa kaloo kamid a gobolka jizan la yidhaahdo oo saas oo kale iyaguna ay u dhow yihiin waana meelaha ay inta badan beegsan jireen marka markan weliba waxaa la sheegaya sida ay xulufadu sheegeen maxamedo maaha markii igu horreysay ee maka ay la beegsadaan xuutiyiintu gataal waa markii labaad oo waxay sheegeen in bishan dhammaanaysa octoobar sagaalkeedii sidan oo kale gantaal lagu soo tuuray oo intaanu maka soo gaadhin la burburiyey dhinaca kalena afhayeen u hadlay xuutiyiintu mabaanu beenin in ay iyagu gantaal soo ganeen laakiin wuxuu beeniyey in ay maka gantaalkaa ay la beegsadeen waxaanu ku dooday in ay doonayeen in ay gantaalkaa la eegtaan xarun military oo ku taalla magaalada jidda oo magaalada jidda iyo magaalada makana dee waa laba magaalo oo isasaaran oo aanu waxba udhexayn oo imika isgaadhayba marka waxaad moodaa in uu gantaalkaasi uu abuuray xaalad hor leh inuu abuuray feejignaan badan in uu laga yaababa inay xaalad wax ka bedelo marka gantaalkaasi wuu jiray waana la burburiyey isagoon wax dhibaataa geyn waan gartay cid ka hadashay ma jirtaa marka la eego wadamada hogaanka u haya labada madhabadood ee islaamka ee sunniga iyo shiicada dabcan marka laga reebo dowladda sacuudiga iyadu darafka ah ee arrimahan waxaa ka hadlay oo cabaareyn xoogle baa jirta oo aad baa looga hadlay oo ilaa iyo shalay iyo ilaa iyo maanta aad baa looga hadlayaa waxaa ka hadlay wadamada islaamka intooda badan way ka hadleen wadamada khaliijka ka hadlay urarka islaamka ka hadlay xarumaha waaweyn ee hay-adaha islaamka sida athar oo kale yabaa ka hadlay laakiin ilaa iyo imika maanan arag meel ay ay kaga hadlayaan dadkan kale ee shiicadu ay arrintaa ay kusoo qaadeen ama ay ku cambaaranayaan ilaa iyo imika maxamedow maanan arag marka cambaarintaasi way socotaa waxayna ila tahay maxamedow haddii ay xuutiyiintu ay ay ay beegsadaan maka iyo dhulka barakaysan intaasi ay hurin doonto mashaacirta malaayiin qof oo muslimiin oo daafaha adduunka kala jooga kaasi wuxuu ahaa maxamed cali biixi oo arrimaha carabta ka faallooda kuna sugan magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi arebiya wuxuu u warramayay wariyaha v o maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha ila jooga
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba dad lagu qiyaasay dhowr boqol oo qoys oo ka soo barakacay degmada qandale ee gobolka bari ayaa soo gaadhay tuulooyin u dhexeeya qandala iyo boosaaso kadib markii deegaanadaasi ay qabsadeen maleeshiya raacsan ururka daacish arbacadii toddobaadkan dadkaasi ayaa waxaa maanta deeq gaadhsiiyey maamulka puntland sida ay magaalada boosaaso kaga soo warramayso waryaheenna faaduma yaasiin jaamac gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays oo shir jaraa'id maantay ku qabtay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in magaalada qandala ay ka barakaceen dadkii degganaa islamarkaasna ay istaageen goobaha waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo kuwa maamulka waxaana uu sheegay in gargaarkii ugu horreeyey ay wasaaradda maaliyadda puntland gaarsiisay dad ka soo barakacay degmada qandala oo ku sugan tuulada buruc arrinta muxuahaye degmada qandale ka dhacday ee ay qabsadeen kooxda daacishka ah kuwaasoo muxuahaye ka qaxiyey dhammaan dadkii ku noolaa degmada magaalo weyn oo ku jirta magaalooyinka ugu waaweyn puntland bay ahayd oo la degan yahay oo ganacsi ka socdo oo horumar ka socdo wax walba oo dowladnimu leedahay ee magaaladaa ka jirtay waxay sababeen inaan maanta hal qof oo muxuu ahayde degmada hore u deganaa inuusan deganayn gargaarkii ugu horreeyey ama wixii ugu horreeyey dowladda puntland ayaa la gaadhay iyadoo aan hay-adihii muxuu ahayde aanu hadda ka muxuu ahayde ka warsugayno weliba kuwa ugu weyn muxuu ahayde u n h c r iyo w f b xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda puntland ee degmada qandala siciid waaberi cabdiraxmaan ayaa v o a u sheegay in dadka ka soo barakacay degmada qandala intooda badan ay ku sugan yihiin xeebta u dhaxaysa boosaaso iyo qandala islamarkaasna habeennimadii xalay ay gargaar cunto gaarsiiyeen dad gaaraya lix boqol oo qof oo isugu jira carruur iyo waayeel kuwaas oo ku sugan tuulada buruc oo qiyaastii magaalada boosaaso u jirta lixdan kilomitir dadku waxay u badan yihiin haddeer xeebta u dhaxaysa qandala ilaa boosaaso sida buruc oo kaleeto yoos taalaanu hadda buruc baan tagnay markii ugu horreysay burucna waxaanu geynay raashin wasaaradda maaliyaddu bixisay lix boqoloo qoysasoo carruur iyo waayeel iyo wax walbaleba dadkii dad maata ah iyo dadkii shaqaysanayana waa soo raaceen oo kulli dhammaan dadku buruc bay yimaadeen dhinaca shishe war ma loo hayaa marka caluulihii qandala xeebta u dhexaysa waa helaayo teleefoonadooda baan haynaa karimay iga soo waceen dadka deegaanka wasaaradda maaliyaddu base baanu ku lahayn cashuur badan baa degmada ugu cashuurta badan ee daqal ka soo xirooda weeye degmada qandala wasaaradduna macnay ugu fadhidaa haddeerna gargaar dambeetana waa la geynayaa gargaarkii ugu horreeyana wasaaradda maaliyadda amarkaa bixisay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee degmada qandala siciid waaberi ayaa sheegay in inta badan dadku ay ku soo galeen lug halka tiro yar oo dadka ka mid ah ay nasiib u heleen gaadiid kalluumaysi oo xeebahaas ku daadiyey maya dadku wax lugeeye iyo wax sixiimada helay bay ahaayeen dadka buruc yimi waa intooda badan waa soo lugayeen inta qaarna waxay soo raaceen sixiimadii kalluunka dee magaalo camiran baa sixiimadii badda dadka intooda badan ayaa siciid sheegay in gudaha degmada qandala ay uga soo carareen cabsi kadib markii maraakiib dagaal ay soo istaageen xeebta degmada qandala meel u dhow iyadoo magaalada qandalana uu sheegay inay ku dul wareegayaan diyaarado taasina ay sababtay in dadka qaarkood ay ka cararaan mehradahooda ganacsi oo furan waxa weeye baqdin bay la carareen waa baqeen nimankaa hubka iyo qoryaha iyo ku ruran adduunka waxaa ku ruran markay arkeen dadku waa soo carareen saas bay ka qaadeen waxay kaloo ka saseen oo dadku usoo carareen maraakiib tii nato oo badda soo istaagtay iyo diyaaradii wareegayay ayay u qaateen in dhammaan laysku duqaynayo waxaa meesha jooga qandalaha diyaarado laba marka baa dul taagan diyaaradaa socda oo magaaladii iyo buurahoo dhan ku wareegaya aad iyo aadba dadku u baqeen waxaasay ka baqeen dadku diyaaradahaasi bay ka baqeen iyo maraakiibtaas bay ka soo qaxeen faktii hore bay bakaaradii oo furan dukaamadii oo guryo daad baa hadda noo sheegay in xitaa guryahoodii aanay soo xirina soo cararay maya dadka intiisii badnaa horta waaba ka baxay wax yar baa ku haray dadku intiisii badnaa wax lugeeyey wax qarka ka baxay wax aaday dhulkaa fogfog oo dhaadaariyo aaday oo loku tegey qaar baa buuraha nagala soo hadlaya ilaa hadda dadku waa kala firdhay sas bay qaadeen qaar ka mid ah dadka ka soo barakacay degmada qandala oo ka gaabsaday inay shaaciyaan magacyadooda ayaa v o a uga warramay xaaladooda waxaana dhallinyarada kuwaan dhar sidan baa jidha kuwa kabala'aana kuwana waa soo lugeeyeen gargaar degdega ayaa u baahannahay in nala soo gaaro xaasas badan baanu ku nimi wax soo lugeeyey iyo shixmada kalluuma waxay soo qaadaaneen buruuc si aad iyo aada noola ka soo dhoweeyey biyaanu ka helay raashin baanu ka helay daawadii m c h aanu helay ciyaal jiran iyo waxyaalo badan baanu wadnay dowladdana waxaan gargaar inay noo fidiyaan ka sugaynaa degmada qandala ayaa waxa ay maalintii afraad gacanta ugu jirtaa khilaafada islaamiga ah ee uu hogaamiyo sheikh cabdulqaadir muumin waxaana dadweyne waxaana jira dadweyne fara badan oo magaaladaas ka barakacay qaarkoodna ay la ildaran yihiin cuntola'aan iyo hoyla'aan iyadoo hay-adaha deeqda bixiyana aysan weli dadkaas u fidin wax gargaar ah faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa xilligaan idiin soo gudbin jirnay ee hambalyadii heesaha waxaa inoo hayaa daanduray iyo falastiin
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha xaye ibraahim aan kugu soo dhoweyno maalmahan adaa fasax nooga maqnaa saas mia yaa adaa qorax isku soo dhigay oo soo dabaashay oo barqadii hurdo ka soo kacay oo beer iyo canjeero soo cunay ma sii wadaa soo nastay waayahay aan ku horeeyo jamaal axmed cusmaan waa wariyahena v o a iyo boqor nuuridiin maxamed diiriye iyo boqor cabdiqaadir ibraahim yuusuf iyo suldaan xaamud aadan mataan iyo xildhibaan saalax axmed jaamac ugaas nuur maxamed faarax iyo doctor maxamed axmed maxamed iyo injineer maxamed axmed xaashe culey iyo axmed maxamed diriye iyo bilaal baashi muuse iyo hooyo aamino nuur kulane iyo mursal ow cumar cusmaan iyo ducaale cali daahir iyo ismaaciil cali cabdi taxta iyo waxay yidhahdeen abuukar salaad diriye frey dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan aragaabo muqdisho holland hargeysa iyo washington waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan doctor maxamed xuseen jaamac gunat iyo doctor xaawo maxamed daahir qooley oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado wadajiree nabadgala weli warqad sawir lagu soo bilaabo ma aragti sawir qurux badan wiil iyo gabar qurxoon ku sawiran yihiin waxaa layidhi waa samatar iyo asma waa maamo cibaado aadan cigaal iyo caruurteeda iyo mubaarag cabdiraxmaan siciid iyo maxamed cabdiraxmaan siciid xamde cabdiraxmaan siciid hinde muuse siciid faadmo muuse siciid raxmo muuse siciid guddoon muuse siciid dhammaan waxa ay qoyskan oo kala jooga jarmalka somalilan ay hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaan meherka samatar maxamed ismaaciil iyo asme axmed aadan oo meherkooda uu ka dhacay safaari hotel magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara ubad qeyr qaban kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waxaa dhambaalkana si wadajir noogu soo qoray hooyo shamis cusmaan cilmi iyo hooyo muxbo cusmaan cilmi iyo waxay yidhahdeen hooyo asli cusmaan cilmi iyo hooyo nasre cusmaan cilmi hooyo raxmo cusmaan cilmi iyo abti cali guraase iyo abti faalax cusmaan iyo abti maxamed cusmaan iyo kaafi yuusuf aadan beello yuusuf aadan iyo waxay yidhaahdeen sulub yuusuf aadan iyo hodan yuusuf aadan iyo raxmo yuusuf aadan farxaan yuusuf aadan shukri burhaan cali iyo igraam burhaan cali iyo cabdicasiis cali guraase cabdi cali guraase iyo sayid burhaan cali ayaanle yuusuf axmed iyo waxay yidhahdeen baashi maxamed mire iyo aaniso axmed cumar iyo maxamed aadan cumar iyo kowsar daahir maxamed iyo mahad cumar cilmi iyo sadaq dhegaweyne iyo fartuun maxamuud iyo caruurteeda iyo odageeda iyo iyo aamine jaamac shire iyo maryan cabdidaahir sheekh nuux dhammaan dadkaasina waxay hambali gaarsiinayaan cabdinaasir cali guraase iyo waxay yidhahdeen aswaan cabdirashiid dalmar oo ku aqalgalay caabud waaq waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba uu kala siiyo ubad qayr qaba aamin ayaa leen warqadana waxay naga soo gaartay hambalyo dhalasho farxadle ayaa layidhi hooyo faadumo jiisus yaad iyo hooyo calasey abshir cumar iyo cabdulaahi geese iyo siciid geese iyo falastiin geese iyo maxamed xasan macalin iyo naciimo xasan macalin axmed cabdi dheere iyo yuusuf yaxye iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo maka hadaafow dhammaan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdiraxmaan geese iyo mune xasan macalin oo toddobaadkii lasoo dhaafay wiil ugu dhashay dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey mucaad cabdiraxmaan geese waxaan leenaha soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca tahniya taalamidana waxaa u diraya isaaq maxamed nuur daqare iyo caasho ibraahim aadan caashe cuud iyo dhammaan qoyska reer daqare iyo caasho oo dhan oo ku nool dalkan maraykanka waxay leeyihiin mucaad soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay mucaad soo barbaar sidoo kale falastiin waxaad moodaa in dhabaaladu ay nagu badan yihiin galabta waxaa dhabaalkan aan ka helnay sulub yuusuf aadan iyo xuseen yuusuf warsame iyo maxamed bashiir warsame iyo nasteex bashiir cabdiwegad iyo waxay yidhaahdeen cabdulqaadir aamaan faarax iyo tuute axmed xasan iyo abwaan maxamuud siciid xirsi kudun iyo xuseen siciid xirsi iyo sadaam gorgor maxamuud iyo farxiyo cabdiweli iyo nasteexo maxamuud waxay kala joogaan soomaaliya kenya etoobiya waxayna taaniyad u dirayaan bishaar maxamuud daahir iyo raxmo carab cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay caabud waaq waxaa wiilkaas loo bixiyey amiir bishaar maxamuud oo ay leeyihiin ducaduna waa xaggeena amiir soo barbaar ayaan ku leenahay intii dhalatay iyo intii isguursatay intaba waxaanu leenahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha idin siiyo noloshiina heesta ugu horreysa noo soo qabo ibraahim waxaan soo qabanayaa codadka macaan ee saade cali warsame ee banaxriistii jannaha ka waraabiye iyo cabdi baadil heestuna waa heestii batarkii oo ciyaaraha
heestan waxay i xasuusaa ibraahino waayo waayo waxay ka mid tahay heesaha aan marka laga soo tago kuwii aan maqli jira hadda ayadoo ama hooyo dhegaysanaysa ama wiilashiga waaweyn ama gabdhaha dhegaysanayaan laakiin heestan waxay ahayd heesihii aan ku soo caqlay heesta haye hadda adaa lagaa fujilayahay anaa laga fujilaa laxankaa haddana ka helaa heestan haye marka xusuusay dib iigu celisaa markaan dhegaysanayo heese badanoo sidaas oo Haye.
kale ayaa jira falastiiniya kaligaa bah adiga kuwaaga guduuda carway ka soo bilowdaan
yaa heli karaba heesihii guud caro iyo heesihii la midka ah warqadani waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waa annagoo kale ah reer cismaan axmed jabaaye abe cismaan axmed jabaaye hooye zahre maxamed cabdi maxamed cismaan axmed doctor mawlid cismaan axmed sucaad cismaan axmed safiya cismaan axmed amaal cismaan axmed fardoose cismaan axmed raxmo mawlid cusmaan iyo cabdulaahi mawlid cusmaan cabdisamed mawlid cusmaan cabdiraxmaan mawlid cusmaan anas mawlid cusmaan sihaam maxamed cusmaan fartuun cali maxamuud leyle maxamuud xafse cusmaan asmo mawlid cusmaan dadkaas oo kala jooga soomaaliya south africa suuriya waxay hambalyo hawada u marinayaan arooskii aroosada boqorka iyo boqoradda cabdiraxmaan cusmaan axmed cadale iyo xamdi xuseen xilkas cadey oo ku aqalgala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada boondheere waxay leeyihin isku waaro ubad qayrqaba kale hela aamiin aamiin ayaanu leenahay dhambaalkana wuxuu ku bilowday annagoo kale ah aabba yuusuf maxamed cali iyo hooyo sareedo cali weli iyo eedo caasho cusmaan iyo caasho koobay iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed maxamuud iyo jaamac maxamed cali iyo asli dhuuxo yarow iyo eedo faadumo axmed iyo dahabo muuse iyo ifraax cali maxamed waxaan tahniyad u diraynaa bay yidhaahdeen cabdiwahaab maxamed aadan iyo maryan xuseen abuukar oo gabar ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaasina waxaa loo bixiyey zahre yuusuf maxamed waxay leeyihiin zahro ha noqoto tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda warqadan waxay naga soo gaartay fardooso cumar ow jibriil iyo caruurteeda iyo ridwaan cumar bookh iyo khaliil cumar bookh iyo aamiin axmed maxamed iyo xamdi axmed maxamed iyo fadxiya cumar ow jibriil iyo caruurteeda iyo shabcaan cumar ow jibriil iyo caruurteeda iyo injineer maxamuud cumar ow jibriil xaaskiisa fatxiya cabdulaahi raagi iyo caruurtooda madar maxamuud cumar cabdicasiis maxamuud cumar iyo cawo maxamuud cumar xasan heybe ow jibriil cabdiraxmaan cumar ow jibriil aq- waxay yidhaahdeen maxamed cumar jibriil axmed cumar ow jibriil indha yarar ku magac dheer iyo ismaaciil cumar ow jibriil iyo qadar cumar ow jibriil iyo hodan jaamac muuse hodan farax iyo ditoreyse sucaad jaamac muuse sucaad deeqa xaaji cumar jaamac muuse xaaskiisa raxme maxamed xuseen iyo caruurtooda xaliima cumar jaamac muuse doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed jaamac muuse iyo sheekh nuurudiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse dhammaantood waxay hambalyay bogaadeen hawada u marinayaan adeerkood bay yidhaahdeen ismaaciil ow jibriil bile iyo marwadiisa qaaliga ah oo ku aqalgalay magaca noomaysa soo sheegin tuulada caratuulka ee u dhaxaysa gabiley iyo kalabayrka gobolka gabiley ee somalilan waxay leeyihiin allaha ka dhigo qoyskii isku waara ubad qayr qabana kale hela aamiin ayaanu leenahay waa hagaaga dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray doctor xasan maxamed xaaji duusos xaaskiisa bahja cabdulaahi cali iyo cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa xaliimo maxamed xasan iyo maxamed xasan maxamed maxamed weli iyo xaaskiisa iyo deeqa cilmi cabdi iyo odageeda iyo nuurto maxamed xaaji iyo odageeda saara cabdulaahi maxamed iyo odageeda iyo amaal cabdulaahi maxamed iyo seygeeda iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa waxayna hambali u dirayaan doctor farxiye xasan maxamed iyo profesor ismaaciil isaaq xasan oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka qabsoomay degmada boondheere ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo waxaana eebeda kaga baraynaa owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay markana waxaan aadaynaa falastiin dhankii heesihii daranduuriga ahaa araweelo ii bixi anaa ku ogolaadaya oday biiqiigu sheeg amba kuma ilaabeen waa heestii ammaantaada inan yahow in yar aan ka sheegee maxaan kugu iraahdaa allah allah kuu dhameeya axmed muugaliibaan iyo xaliimo khaliil mugo
أنا أراك ودادا أنا
heestaasi waxay ka mid ahayd weliba heesihii hore oo weli dadka dhegahooda aanay kasii dhammaan markana ibraahim waa warqad aada loo soo xardhay oo si qurux badanna loo soo qoray oo buufinana dhinacyada looga soo xardhay waxay naga soo gaartay nuur salaad aadan iyo adeer cabdirasaaq salaad aadan iyo dahabo salaad aadan iyo maxamuud ibraahim macalin iyo maxamed ibraahim macalin iyo zahre ibraahim macalin siciide ibraahim maamow khadiijo ibraahim maamow fardowsi ibraahim maamow ayeeyo shiimo macalin iidow faadimo macalin iidow waa ayeeyo kale iyo ibraahim macalin iidow isaaq maxamed aadan adeer xasan maxamed sheekh cabdifataax maxamed xasan iyo xuseen maxamed sheekh iyo cabdiraxmaan yuusuf isxaaq iyo cabdiraxmaan abshir cabdi iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo cali xasan ishow dhammaan dadkaasoo kala jooga garowe baydhabo bardaale kenya jigjiga adis ababa waxay tahniid u dirayaan maxamed salaad aadan iyo nuurti ibraahim maadey oo wiil ugu dhashay gobolka bay gaar ahaana isbarteenka taariikhdu markay ahayd bay leeyihin saddex iyo labaatankii bishan wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirashiid maxamed salaad soo barbar ayaanu leenahay waxaan u baaqayaa abooto xakiimo jabaaye iyo abooto xasan maxamuud xuseen iyo waxay yidhaahdeen adeer suudi axmed jabaaye iyo adeer muxudiin axmed jabaaye iyo adeer xuseen axmed jabaaye iyo adeer cali axmed jabaaye iyo adeer xasan cadaan jabaaye iyo waxay yidhahdeen aabo cusmaan axmed jabaaye hooyo wasaare maxamed cabdi iyo eedu seynab axmed jabaaye iyo eedu caaisha axmed jabaaye iyo eedu zahar axmed jabaaye eedu faadumo cadaan jabaaye iyo eedu gubay xasan cabdulle iyo waxay yidhahdeen abku muxudiin cabdulle iyo adeer maxamuud muxudiin iyo eedu raaliyo cabdulaahi sheekh iyo eedu salaado cabdulaahi sheekh eedu zeynab cabdulaahi sheekh iyo eedu luul cabdulaahi sheekh iyo dr mawlid cusmaan axmed iyo adeer maxamed cabdulaahi iyo adeer maxamuud sheekh cabdi iyo waxay yidhaahdeen maxamed cali jabaaye iyo cabdiqaadir cali jabaaye iyo awees cali jabaaye cabdiraxmaan cali jabaaye xaawo luul cali jabaaye iyo nasro cali jabaaye faadumo xuseen jabaaye iyo maryan xuseen jabaaye iyo waxay yidhahdeen ugu dambaysta duniyo xuseen jabaaye dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdiraxmaan cusmaan axmed cadaale iyo waxay yidhaahdeen xamdi xuseen xilkas caddey oo aqalgalkoodu uu ka dhacay degmada boondheere magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin ayaan idin leenahay iyo annaguna aamiin ayaan leenahay markana bal kaalmihii sugaanta ibraahim mar baad jamaal qurux ahayd oo ku jeclaa qalbigu soo jiidan jiray ja'ahaaga qurxoon jiro kuuma qabee kow dheh kuma jaleecayee laba dheh kaa jiitaye saddex dheh jawi kalaan galaya afar dheh jacaylkuuma qabo malaha waa kii shanaad taasna
xaggaaga uu soo fiirmaayo meelada waa codka macaanee xaawakiin haynoo dhammaystirta sheekada
waa hagaaga codkii xaawakiin ayaan intaas kaga gudbaynaa dhammaad ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray danjirayaasha cabdiqaadir amiin sheekh safiirka soomaaliya ee kuweyt iyo sayid axmed sheekh daahir safiirka soomaaliya ee uganda iyo cabdiraxmaan cabdi xuseen safiirka soomaaliya ee jabuuti iyo waxay yidhaahdeen ambasador maxamuud maxamed tifow safiirka soomaaliya ee jarmalka iyo maxamed cali americo safiirka hore ee soomaaliya ee kenya iyo ambasador nuur xasan xuseen safiirka hore ee soomaaliya ee midowda yurub iyo talyaaniga iyo ambasador siciid yuusuf nuur safiirka soomaaliya ee etoobiya iyo brofesor cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo qunsulka doctor xasan maxamed xaaji dusos ee kampala iyo waxa ay yidhaahdeen doctor cabdulaahi muuse xuseen doctor xuseen cali axmed iyo injineer cabdiqaadir nuur cumar brofesor cabdulaahi maxamed xaaji fanax waxayna hambalyo u dirayaan doctor farxiye xasan maxamed dusos iyo waxay yidhaahdeen brofesor ismaaciil isaaq xasan oo ku aqalgalay boondheere magaalada muqdisho oo ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo kala kulma ee banaheyda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaa leenahay warqadan waa tahniyad aroos waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin waxaa diraya bahda saxaafadda gobolka shabeellaha dhexe agaasimaha reediyo jowhar maxamed abuukar casayr agaasimaha warfaafinta gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin cumar macalin alos abuukar bacadle bashiir cali daahir caano boore iyo agaasimaha reediyo balcad cabdixakiin ugaas xuseen islow cabdiqaadir maxamed nuur jakaarte cabdulaahi maxamed xasan maxamed amiin yabarow maxamed xasan jilibe shaafici hilaal xasan dhuub cali sheekh ibraahim caliyow dheere iyo maxamed cabdiqaadir xuseen maxamed xidig iyo amiiro bashiir axmed iyo abwaan yuusuf ceymooy kuuka cadde dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmaday bay yidhaahdeen ugaas maxamed weli ugaas xuseen islow iyo gacalisadiisa xakiimo ismaan axmed xakiime xilkaas oo ku aqalgala gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada balcad xaafadda horseed waxay leeyihin isku waaro ubad qeyrqaba kala hel annaguna aamiin ayaanu leenahay falastiin dhabaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo saalaxo islaaw maxamed iyo leylo ugaas xuseen islaaw iyo cusmaan ugaas xuseen islaaw iyo cabdixakiin ugaas xuseen islaaw iyo xaawo geni ugaas xuseen islaaw iyo maryan ruun ugaas xuseen islaaw iyo cabdiqaadir ugaas xuseen islaaw sucaado ugaas xuseen islaaw iyo cabdicasiis ugaas xuseen islaaw iyo aamino zahra ugaas xuseen islaaw iyo cabdirashiid ugaas maxamed weli ugaas xuseen iyo kamaal cabdulaahi cariif dadkaasna waxay kala joogaan soomaaliya sweden iyo magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan ugaas maxamed weli ugaas xuseen islaw iyo waxay yidhaahdeen xakiimo ismaan axmed xakiimo xilkas oo ku aqalgalay gobolka shabeellada dhexe degmada balcad gaar ahaan xaafadda horseed waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina aqalgalkiina allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan warqadana waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waa dhalasho farxadle cabdilatiif barrow aadan oo loo yaqaana cabdilatiif ganey arlaade iyo abshir dalmar cabdinaasir aadan wadani iyo nuno maxamed xuseen iyo cali xasan abdinuur iyo isaaq cali xasan iyo nabadoon maxamed iyo aadan maxamed sheekh iyo cali aadan maxamed iyo mustafa madkuus sudaysi maxamed kerow dadkaasoo kala jooga jarmalka iyo koonfur africa laascaanood boosaaso muqdisho baydhabo waxay tahniyad dhalasho farxad le u dirayaan boqorkii boqorada maxamed kerow oo loo yaqaana dhegi iyo marwadiisa qaaliga ah safiyo isaaq aadan oo wiil ugu dhashay degmada bardaale bayeed gaar ahaana xaafadda warcadeey waxay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar waxaa loo bixiyey cabdilatiif cadde ducaduna waa xaggeena yidhaahdeen haye ibraahim cabdilatiif cadde soo weynaa u noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca dhambaalkana waxau ku bilowday waxaan jecelnahay dhammaan annagoo ah macallimiinta iskuulka royal international school oo kale ah macalin ibraahim cabdi yuusuf iyo macalin maxamed cabdulaahi cabdi kadawe iyo macalin liibaan cabdi yuusuf iyo waxay yidhahdeen macalin xasan cabdulqaadir iyo macalin cabdulaahi garaad cali iyo macalin cumar awees cali iyo macalin ismaaciil cumar wehliye iyo macalin maxamed salaad maxamed iyo macalin axmed xuseen kaariye iyo macalin axmed macalin cali in aan taaniyad aan si wada jira u gaarsiino cabdulaahi sheekh muuse iyo waxa ay yidhaahdeen firdowsa cabdi axmed oo wiil ugu dhashay muqdisho gaar ahaan degmada daniele waxaana wiilkaasi loo bixiy yidhahdeen maxamed saadiq wiilkaasi ha noqda kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaan leenahay haye ibraahim balkaalmihiis suugaanta maxaa noo haysaa waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa ilmada susumaysiyo jaceylkayga socdaalaan ku sagootinaya ilinta iga socotaaba sagootis ah waa codadka macaan ee nimcaan hilaaciyo cabdikuwiin inkastoon salogiisa booqdhisanyadi haatan qurdasee xala diiday sorna aan cun waaye inkastoon sadowgiisa booqdhisanyadi haatan qurdasee xala diiday sorna aan cun waaye samirkaymahungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkii sidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya baladkii sidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya
inu caashaq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaadiyo muuqa aragga ku sumo nafta waansa sabaa sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaan sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaan badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaala usagootiyaya badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaana ku sagootiya
haye ibraahim sugotis ayaan intaas kaga gudbaynaa codadkii xamdi kuwiin iyo nimcaan hilaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa inta waa dhalasho waxay naga soo gaartay anas cabdiraxmaan aadan madgaas iyo cabdiladiif barre aadan iyo abshir aadan maxamed oo loo yaqaana abshir dalmar iyo maxamed ibraahim cabdiqaadir joorow iyo faysal joorow iyo maxamed joorow iyo firdowse joorow iyo hooyo sacdiye tubey iyo xafsa cabdixafiid macalin cabdi iyo raabiye cabdinaasir aadan madkaas iyo ciise cabdi mukhtaar gajuun cabdinaasir aadan madkaas oo loo yaqaana cabdinaasir wadan dadkaasoo kale jooga soomaaliya kenya jarmalka isku taga imaaraadka carabta jabuuti waxay tahnid u direen aaba cabdixafiid macalin cabdixareed iyo marwadiisa qaaligaah raxmo joorow oo wiil ugu dhasha soomaaliya wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed cabdixafiid macalin soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo sacdiye cabdi garweyne iyo farxiye cabdi shire iyo faadimo cabdi shire sacdiyo cabdi shire iyo sawdo xasan cusoble iyo anfac shagax afdhuub iyo waxay yidhahdeen xaawo luula maxamed aadan iyo nasro fiile faracade iyo bashiir macalin siciid iyo maxamed cabdi shire bashiir cabdi shire iyo cabdiqaadir cabdi shire iyo xirsi ibraahim cusmaan iyo maxamed amiin xirsi iyo xidig yuusuf cali iyo ramadaan cabdulaahi axmed maxamed xasan jaamac turabi dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna taaniyad u dirayaan hooyo maryamo macalin sidi iyo aabe mahad nuur warsame oo gabar ay ugu dhalatay magaalada kambala ee dalka uganda gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen ciimo mahad nuur waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin ayaan leenahay warqadda markana dhankayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay xuseen maxamed ow cali iyo cawaale maxamed ow cali iyo cismaan maxamed ow cali iyo yuusuf maxamed ow cali iyo xamse maxamed ow cali iyo abubakar maxamed ow cali xaali maxamed ow cali iyo cibaade maxamed ow cali iyo milge maxamed ow cali aamine maxamed ow cali yaasiin maxamuud faarax madaale la yidhaahda iyo maxamed axmed bare iyo saleebaan xasan maxamed iyo cali xuseen maxamed iyo cumre xuseen maxamed shucayb xuseen maxamed iyo siciid xuseen maxamed iyo maxamed xuseen maxamed iyo iid xuseen maxamed iyo kinsi xuseen maxamed faadimo xuseen maxamed iyo hoodo xuseen maxamed iyo fayse xuseen maxamed iyo xaawo xuseen maxamed iyo guud ahaan bay yidhaahdeen qoysweynaha reer maxamed ow cali waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorkii boqoradda bay yidhaahdeen axmed xuseen maxamed iyo marwadiisa nimco xaaji axmed maxamed oo khamiistii lasoo dhaafay arooskooda uu ka dhacay hoteelka dalxiis ee magaalada hargeysa waxaanu leenahay lamaanahaasi isku waaro ubad kheyr qabana kale helaa waxay leeyihiin ifka noloshu waa guur ayay hoos uga soo qoreen korna laba loof ama laba wadne oo dallad wataa lagu soo sawiro warqadan aad baa looga soo shaqeeyay ibraahim haye gabagabadiyaa lasoo gaara waxaan filayaa warqadihii inay naga sii dhammaanayaan guur ha iga filanin gurigayga ii dhaaf waxay leedahay aamino nabsi ruuxi gaaxshaa godolkiisa maalee sidaan anigu kuu galay gafi maysid adiguna aargudashadaaduna gar ilaahay weeyaan hayga goosan hayga goosan caawaad iga gacan sarraysa qof gafaa abaalkiis yahay guuldaraantee waxaan ahay nin gabar yahay gacantaadu malagtee waxaan ahay gareex iyo godob kaa tirsanayee guur ha iga fulanine gurigayga iga dhaf mininkayga ii dhaaf ya waa codadka macaan ee aamino feer ee banaxariistii jannaha ka waraabiye iyo sidoo kale fanaankii maxamed suleymaan tube heestaasina waxay gabagabo u tahay guud ahaan barnaamijkeena iyo hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mida waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
nabsi ruuxi gaaxshaa godolkiisa maaree sidan anigu ku galay gafi maysid adigu nabsi ruuxi gaaxshaa godolkiisa maaree sidan anigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaaduna gar ilaahay weeye argudashadaaduna gar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
abaalkii yahay guuldaraante waxaanaynin gabadh yahay gacantaadu
heestaasi waxaa dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo isaguna u dambeeyey idaacaddaydi galabnimo inta haddii laadhaa toddobada fiidnimo caawana dib u kulmi doono oo anigoo ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
isoo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoo gacale isoo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee thank you